iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay isa soo tarayeen wararka sheegaya in dowladda maraykanka ay joojisay taageeradii ay siin jirtay ciidanka loogu yeero danab ee ay iyadu tababartay ayaa waxaa arrinkaasi xaqiijiyey mas-uul sare oo amerikaan ah senator james risch oo ah guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatarada maraykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumadda washington ay go'aan ku gaartay hakinta dhammaan taageeradii iyo taakuladii ay siin jirtay ciidanka bangaraf oo ka mid ah calooshood u shaqaystayaasha uu maraykanku ka hirgeliyey soomaaliya inkastoo uu mas-uulkan amerika ah sheegay in maraykanku uu gebi ahaanba lugaha ka laaban doonin dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay haddana washington bilowday inay si tartiib tartiib ah uga gurato taageeradii ay ku bixin jirtay ciidanka bangaraf tan iyo sanadkii labada kun afar iyo labaatanka sababta ka dambeysa in maraykanku uu hakiyo taageeradii uu ku bixin jiray murtasaqadan ayuu guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee golaha senatarada maraykanka ku sheegay in qaar ka mid ah hoggaanka ciidankan ay gacantogaaleeyeen islamarkaana ay musuq maasuqeen saadkii uu maraykanka ugu talagalay ciidanka loogu yeero danab dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey in ilaa iyo hadda aysan ka hadlin arrintan islamarkaana aysan u dhaqaaqin baaritaanka iyo waxkaqabashada kiiskan lagu soo oogay saraakiisha murtasaqada bangaraf marka ay halkaasi marayso ayuu mas-uulkan amerikaanka ah sheegaya in canshuurbixiyayaasha maraykanka aysan sii wadi karin maalgelinta musuqmaasuqa xergaha goosatay ee ka dhex jirta murtasaqada ay iyagu tababarteen ciidanka bangarafna ay qaadanayaan mas-uuliyadda arrintan isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in maraykanku uusan diidanayn inuu taageero duulaanka midowda afrika ee soomaaliya keliyana ay ku adkaysanayaan in yurub iyo afrika ay iyaguna qaataan mas-uuliyaddooda kaga aadan arrintan oo aan iyaga lagu cidlayn maalgelinta duulaanka waxa uu sidoo kale qaramada midoobay ku eedeeyey inay had iyo jeer indhaha ka laabato guuldarooyinka ka soo wajahaya duulaannada ay kaga jiraan dalalka caalamka kuwaas oo intooda badan ku taagan canshuuraha laga qaado dadka Ameerikaanka ah balse uu xusay in arrinkaasi la isaga daba yimid maamulka Trumpna uu diidan yahay sii socoshada maalgelinta duulaannada ay kaga jiraan waddamada muslimiinta tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dowladda maraykanka hoos u dhigtay taakuladii militari ee ay ku bixin jirtay murtasaqada loogu yeero danab waxaa isa soo tarayay walaaca ay madaxda dowladda federaalka ka muujinayaan sii jiritaanka ciidankan oo ka mid ah kuwa ay ku tashato biixi iimaan cigalle oo ah wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ayaana horey u qiray inay saameyn adag ku yeelatay dowladda federaalka dhaqaalihii uu jartay madaxweynaha maraykanka donald trump ee lagu bixinayey duulaanka soomaaliya ciidamada bangaraf ee uu maraykanku gacanta ku hayana ay yihiin kuwa ugu daran ee ay saamaysay dhaqaalaha ay joojisay dowladda maraykanka